waliba magaalada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya la ka gebagebeeyey doorashada guddoomiyaha degmada baraawe iyo ku-xigeenadiis yoona goobro ku hayeen meelo doorashada ku dhiyaasi wasiirka wasaaradda arrimo gudo iyo wasiirka wasaaradda amniga ee koonfur galbeed odayaalka dhaqanka iyo mas-uuliyiin kalea odaynta gudib wasiirka wasaaradda arrimo gudo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan iyo waliba uuseshaaye natiijada doorashada golo deegaanka ee degmada baraawe oo uuse ka guuleysaday guddoomiye cumar cabdulaahi maxamuud meelo ku-xigeenada isna ka guuleysadeen axmed cabdi yuusuf iyo binta siyaad bakar doorashadii halwareega ka dhammaatay guddoomiyaha degmada baraawe maydlan dooraday cumar cabdulaahi maxamuud may rajeeyey inay musharaxiintii ka qanacaan bulshadii ka qanacanta marteedana ka qanacda ilaahay adishay waxaa noo dhammaaday doorashadii guddoomiyaha ku-xigeenkii koowaad iyo kii labaad si daahfuran oo ay markhaati laga waryahay dhanka kale waxaana ku mid ah xildhibaanada lamada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo ku hadleen goobta iyo hambaliya iyo bogaadin andareen maamulka cusub ee la dooraday anoo ku hadlaaya magaca golaha aqalka sare waxaa farxad weyn iyo sharaf noo ah inaan ka soo qayb galay doorasho gaar furan oo ka dhacday deegaanka baraawe runtii wax lagu faano waaye in doorasho xor ah oo xalaal ah ay ka dhacdo deegaan ka mida deegaanada soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliya horumaray u tillaabsatay qof walba oo ah muwaadin soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto ama uu asaga wax doorto marka reer baraawe waxaan leeyahay horumarku waa idinkugu hambalyaynaa runtii waa markii igu horraysay ee aan imaado deegaankan baraawe haddana aan arko wax aad u qurux badan doorasho xor ah oo xalaal ah waana markii iigu horraysay oo aan ka qayb galo golo deegaan oo dooranayo guddoomiyahooda waxaan leeyahay hambalyo runtii deegaankan dhowr cishaan joogaa deegaan aad maaragtay dadkooda u xasilan yihiin khayraad badan leh oo wax aan ku tashanna uu yaallo waa deegaankan runtii xubnaha la doortay oo loo doortay inay hogaamiyaan deegaankan baraawe runtii xilka ma aha wax layskugu hambalyeeyo ee waa layskugu duceeyaa waxaan ugu ducaynaa inuu xilkooda ilaahay ku asturo dadkii deegaankan anfici lahaayna uu ilaahay ka dhigo uga dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo maamulka cusub ee degmada kala dardaarmay in yosefaylan la shaqeeyeen bulshada degmada iyo deegaanada hooskooyow doorashada sideedba walib waa lankoona walkoorda lankoona waaye intaas laybu laakiin cashar fayn yasuubiya wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimshabay eedanka maadnaga saraakiisha amniga oo maalinta unu qoynay ilaa iyo haddu surmaayay hamiinkii maalin magaaladan amnisha ka shaqeeyay doorashadan si nabaddaynka qabsoonta ku shaqeeyay yoona sigaare yaanka maadnagaana ilaahay idin sheeg walaayata ku dambeeya marka wali sigaare niisaan naga doonnay guddoonka cusub iyo saraakiisha amnigana waliska wareejin doono sida sharafta leh oo reer baraha usuubiyeen weligaanoo walina naaran jiray dad ilbax eh oo wali degana taariikh fog leh baraawo geeka warna tusi taarikhda isugaay markhaati baana degmooyinka koonfur galbeed oo maydhawo kuwiinta walinka baadeeya